maamulka dowlada hoose ee degmada boosaaso ayaa wada ololo lagu dhiranayo guud ahaan magaalada iyagoona beeraleyda degmada iyo deegaanada hoos yimaada kala kaashanaya dhirbeerista laga bilaabay magaalada boosaaso taasi oo qayb ka ah boqoliyo konton geedtimireed lagu beerayo inta udhexaysa wadada maqaska ilaa garoonka diyaaradaha boosaaso dhirtan ayaana qayb ka qaadanaysa bilicda quruxda iyo cimilada hagaagsan ee boosaaso waxaana qaybta koowaad maamulka dowlada hoose ugu deeqay beeraleyda iyo maamulka deegaanka karin ee degmada boosaaso ugu horeyn agaasimaha waaxda howlaha guud ee dowlada hoose ee boosaaso axmed yuusuf aadan ayaa ka hadlay ujeedka laga leeyahay beerista dhirtan xoghayaha degmada gudoomiyaha beeraleyda deegaanka karin dhammaan kasoo qaybgalayaasha xalfadatan aan kala wareegayno gudoomiyaha beeraleyda deegaanka karin dhirtii ay ugu deeqeen waxa weeye dhirtii timirta ahayd ay ugu deeqeen degmada boosaaso khaasatan jidka galaa ee riboodka degmada boosaaso oo run ahaantii shaqo aad u culus ahayd waa uga mahad celinaynaa deeqdaas dhirta ah ay fayskii koowaad aan saaka kala wareegnay waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sidaa hagar la-aanta ah aad uga qayb qaadateen bilicda iyo horumarinta iyo wax kasta oo waxa lagu qurxinayo deegaanka taasi waxay tusinaysaa inay yihiin dad deegaana deegaankoodana wax badan u huri kara waxaan farayaa dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada boosaaso oo ku astaysan beeraha timirta iyo dhir kasta oo waxaw qurux badan inay ku daydaaniin deegaamada maanta fayskii koowaadna soo gaarsiiyey ay keenaaniin waa u jeedaaniin deegaankii si guud wuxuu ku tallaabsaday horumar buu ku tallaabsaday deegaanka waa la qurxinayaa waa loo soo jeesta haddaan dhihi jirna hore waa looga sii jeedaa laamiyadii
xogayaha dowlada hoose ee degmada boosaaso ismaaciil cali bureyti ayaa guud ahaan beeraleyda iyo bulshada inteeda kale ugu baaqay inay ka qayb qaataan kor uqaadista bilicda degmada boosaaso maanta waxaa halkan aan ku gudoonnay saa ujeedeen geedihii ugu horreeyey oo timirta ahaa oo nooga yimid deegaanka karin oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada boosaaso waxaan leeyahay deegaanada kalena insha allah ku daydo reer karin reer karinna waxa way ballanqaadkoodii iyo waxa weeye qaybtii ugu horreysay waa ka keeneen waana ma ku mahadsan yihiin geedahaas waa boqol iyo konton geed weeye iyaga yalha waa ugu horreeya insha allah waxa weye waddada airboort baanu ku hagaajin doonaa insha allah oo bilicdiisa kaga qayb qaadan doonaa meelaha kale oo halbowlahana waddooyinka weynna waa lagu xiri doonaa insha allah marka waxaan rajeynaa insha allah deegaanada kale iyaguna inay saasoo kale ay ugu daydaan dadka deegaanka oo degmada booso ku dhaqan insha allah inay ilaaliyaan badqabka dhirtaas waddooyinka lagu beeraayo oo ka shaqeeya insha allah baa la rabaa oo arigooda iyo waxyeelada ay ka ilaaliyaan dhirta qaarkood wax arkaysa xaafadaha qaarkood ee ku yaalla oo ari iyo lagu foofinayo marka arrinkaasna idinkuna waxbay xil iska saara wixii dambe oo insha allah horumara oo saasoo kale deegaamadu in iyaguna ugu tartamaan baan rajaynaynaa oo abaalmarin aan ku siino deegaanka saasoo kale uga qayb qaata horumarinta degmada boosaaso waana mahadsantahi asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu maamulka dowladda hoose ee degmada boosaaso ayaa wada dadaallo lagu cagaarinayo magaalada kaasi oo shacabka ugu baaqay inay ka qayb qaataan bilicda iyo quruxda degmada boosaaso